أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar la beegsaday cadowga allah fariisinka ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wadahadal ku aadan sidii ay ula wareegi lahayd dekedda berbere kula jirto maamul goboleedka shaariirdirarka ee isku magacaabay somalilan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo walaalo ah oo mid ka mid ah ay degto dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya mid ka mid ah siyaasiyiinta maamul goboleedka shaariirdirarka ee somalilan ayaa sheegay in burbur xoogan uu ku socdo maamulkaasi xilli maleeshaadka somalilanna lagu jabiyey dagaallo ka dhacay gobolka sool wilaayada islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taabiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeeday murtad xasan gurgurte xilli khilaaf xoogan oo ka dhex jiro murtadiinta
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay labaiyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorkarona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar la beegsaday cadowga allah oo fariisin kule degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya
iyadoo ciidamada mujaahidiintu ay har iyo habeen fulinayaan howlgallada kala duwan ee lagu dhiigbixinaya cadowga allaah ayay habeenkii xalay waxay mar kale dagaal culus ku qaadeen mid ka mid a xeryaha kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dagaalkan xooggana ayay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryoole iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmadaas ciidanka mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray degmada waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dhawaqa rasaasta dagaalka ayaa si aada looga maqlayay deegaanada ka fogfog qoryooley sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xilligii tukashada salaada maqrib kadib ee xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar lixdan iyadoona dagaalka laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhawaqa rasaasta dagaalka ayaa si aada loogu maqlayay dhulka ka fogfog deegaanka lambar lixdan welina lama helin xogta rasmiga ah ee ku aadan khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey dagaalkaas habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ay dagaal culus oo saf ballaaran ah ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley iyo deegaanka laanta buure oo ka wada tirsan shabeellada hoose iyo deegaanka jasiira ee dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marko
mahadsanid abu xasaan dowladda xabashada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wadahadal ku aadan sidii ay ugala wareegi lahayd dekedda berbero kula jirto maamul goboleedka shaalidirarka ee isku magacaabay somalilan elias cabdulaahi ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in maamulka riddada ah ee somalilan ay la furatay wadahadal ku saabsan dekedda magaalada berbera war ka soo baxay xukuumadda adis ababa ayaa lagu sheegay inay wadahadal la furteen maamulka isku magacaabay somalilan kaas oo ku saabsan sidii dowladda xabashada itoobiya ay u heli lahayd dekedda magaalada berbera sidoo kale wasiir ka tirsan maamulka riddada ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in wadahadal muddo dheer qaatay uu u socday iyaga iyo itoobiya waana sida ay daabacday wakaaladda wararka ee dalka itoobiya wasiirka gaadiidka iyo sahayda dowladda xabashada itoobiya ayaa saxaafadda dalkiisa u sheegay in dowladda itoobiya ay bixinaysa dadaallo xooggan kuwaas oo ku aadan sidii dalkooda uu u heli lahaa dekad ganacsigooda ku xirta caalamka intiisa kale wasiirkan oo lagu magacaabo alemo ayaa sheegay in dadaalkan uu muujinayo inaysan etoobiya isku hallayn hal dekad oo keliya balse ay doonaysa inay hesho dekado ka dheeri ah tan dalka jabuuti ee ay hadda isticmaasho mahadsanid ilyas wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa dii u kala qaaday laba beel oo walaalaha oo mid ka mid ah ay degtay dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashada etoobiya cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan munaasabadan oo ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee gasare iyo gaaljecel ayaa dhowaan lagu qabtay degmada buqa qable ee xarunta maamulka islaamiga ah ee hiiraan munaasabadda oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo nabadoonnada iyo odayaasha labada beelood ayay beesha gasare kala wareegtay beesha gaaljecel diyada qof horey looga dilay beesha gasare taas oo ahayd boqol neef oo geel ah wejiga koowaad ee bixinta diyada ayay beesha gaaljecel ku bixisay konton iyo kow halaad oo geel ah oo u dhiganta lacag dhan labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo dollar halkaa sagaal iyo toban halaadna ay beesha gaaljecel ku bixin doonto muddo lix bilood ah ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha beesha gasare oo diyada la wareegay oo munaasabadda ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya waxaan caddaynaynaa anigoo ah cabdulaahi cabdi yaxye mar caddana ku magac dheer in aana laaga dilay nin ayna naga dileen beesha cifaaf cabdi anigoo ka dhashay beesha gasareed mas-uulna u ah waxaan caddaynaynaa in halkaan ku qaadanay diyo diyadaas ayaa lagu xukumay beesha cifaaf cabdi boqol halaad oo geel ah waxaa loo xukumay beesha gasareed beeshii gasareed waxay beeshii u cafisay walaalahood geeli soddon ah toddobaatan halaad ayaa soo hartay toddobaatankii halaad waxaa lagu qiimeeyey lacag dhan soddon iyo toddoba kun oo doolar walaalaheen waxay hadda nagu wareejiyeen geeli dhan konton iyo kow halaad oo u dhigmo labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo doolar waxaa ku soo hari geeli toban iyo sagaal halaad ah oo isagana ku qiimaysan toban kun iyo shan boqol muddada aan kala qaadanayna waa lix bilood inta dhiman oo lagu bixinayo bismillaahi raxmaan raxiim anuu saalax cabdi maxamed oo wiilka adeerkiisa oo walaayada hiiraan u soo doontay diyadiisa oo u soo xukuntay walaayada hiiraan oo si wanaagsan ay noo soo dhoweysay annagoo ka imaanay etoobiya waddan cadow oo diyadii si fiicanna loogu sii haddana aan ka qaadanay lix iyo labaatan kun iyo shan boqol noogu dhimantahay toban kun iyo shan boqol muddadana ay tahay lix bilood aan ku qaadan doona lix biloodoo dambe intii islaam oo meel kale joogto aan usoo sheegi doona inay meesha walaayada hiiraan ay fiican tahay cadaalad ay ka jirto ugu dambeyn odayaasha beesha gaaljecel ayaa dhankooda caddeeyey in qaar ka mid ah xaqa ay lahaayeen weliba damka beesha gasare ay ku wareejiyeen qaar kalena ay bilooyin kadib ku bixin doonaan anoo la yiraa magacayda macalin maxamuud dow maxamuud beesha ismaaciil aaday oo nabadoon u ah haddaana maanta fadhigan wakiilka ah beesha cafaaf cabdi oo xaq lagu leh waxaa xaq nagu yeeshtay niman walaalahay dheh oo la yiraa beesha gasar wiilaan ka dilna ilaah nagu sababay ilaahay aftiisa soo duugo sawir imaan allah naga wada siiya waxaa rabnaa beesha cafaaf cabdi ana wakiilka ah waxay walaalahayn wiilka aan ka dilna diyadiisa boqolay ahayd soddon halaad waa noo cafiyeen toddobaatii halaad waa la qiimay qiimahan ku heshiin waa shan boqol iyo labaatan sideed dollar calaa neef waxay u dhikantaa soddon iyo toddoba kun oo dollar meesha halkan waxaan ku wareejinnay labaatan iyo lix kun iyo shan boqol waxaan uga dhiman toban kun iyo shan boqol oo u dhigantay geel ahaan sagaal iyo toban geel aan dhiibnina konton iyo kow aas u dhigana hadda halkaan ku wareejiyo hayna walaali allaha u barakeeya geela soo hari sagaal iyo tobanka ah waxay muddohoyna siiyeen muddo lix bilood ah waana ku mahadsan yihiin wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dadaallo dheeraad ah ku bixisa heshiisiinta beelaha muslimiinta ee wadadegaa wilaayada hiiraan marka ay xurguf soo kala dhex gasho dhowaan ayay ahayd markii wilaayada hiiraan ay heshiis kala dhex dhigtay beelo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel kuwaas oo in muddo ah ku murunsanaa dhulbeereed waad mahadsantahay walaalka cabdiqani mid ka mid ah siyaasiyiinta maamul goboleedka shaarardirarka ee somalilan ayaa sheegay in burbur xoogan uu ku socdo maamulkooda xilli maleeshiyaadka somalilan lagu jebiyey dagaallo ka dhacay gobolka sool hadda warbixinta warkan waxaa inoo haya casaam carafaad mursid xirsi cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka maamul goboleedka shaadaladirarka ee isku magacaabay somalilan oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in halis uu ku jiro jiritaanka maamulkooda siyaasigan ayaa intaasi raaciyay in ciidankooda burbur xoogan iyo jab weyn uu ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya ciidankeennii waxa soo gaadhay burbur aad u weyn oo halis ay ku jiraan oo aynuu baahan nahay inaynaan dhaamaj kale ama dhaawac kale gaadhsiin waxaa halis ku jira dhaqaalihii dalka oo waxaa ku filan wasiirka maaliyaddu intii uu ka yidhi waydinkii arkayay halista dee dalkii baaba halis ku jira ayaa halis ku jira maamul goboleedka ashaadala dirirka ee somalilan ayaa cagta saaray waddadii burburka wax uuna maamulkaas bilihii lasoo dhaafay uu la kulmay mucaarad xooggan oo siyaasiyiintooda ah iyo dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadkooda oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka sool mahadsanid casaam wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askarta habiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah anas al ansaari ayaa sii faahfaahinaya warbixintan saddexdan taayib ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo duulay bariga wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan degmooyinka galcad iyo ceeleer laba ka mid a waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka loo yaqaana macawisleyda murtadiinta halka midka kalena u ahaa darawal waday odayaal murtadiin ah kuwaas oo loogu talagalay inay qoraan maleeshiyaad macawisley laga rabay beesha wacisle ugu dambeynna odayaashaas ay mujaahidiintu ku dileen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga galgaduud taybintan ayaa ka warbixiyey xaaladahooda guud inta ay ku jireen maleeshiyaadkii murtadiinta waxaa la yidhaha abshir cali gacal Eh, waxaana jiraa sagaal iyo toban sano Eh, waxaana ka imiday du- eh, bood macawisleyda joogtaan ka mid ahay Eh, waxaana waaye markii hore eh, waa la isoo tashkiiliyey waxaana isoo tashkiiliyey eh, bandhiye cabdulaahi gacan oo adeerkay uu dhalay kabacdi eh, waa isoo wadiyey baaburaa la isoo saaray ay axmedaa ligaaga dejiyey waa la waday boodaa la geeyey eh, bood hadii la geeyey ayaanta howlgalaan ka heenay hadaan bood howlka ka heenay ayaanta eh, waxaa igu soo dhacday inaan kasoo tago oon hadiiba alikuurnaya walaayada aan isu soo dhiibo gaaladaasna aan kasoo taga igu soo dhacday bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan daar cali maalin ku dhashay deegaanka calaa farax waxaa laiga soo tashkiiliyey muqdisho shan iyo labaatan jir aan ahay waxaa laiga soo tashkiiliyey muqdisho waxaana imaaday cadalo waxaa laigu sheegay in xaata mataqaanay qori iyo wax ay sii dina- ay sii doonaan mana u laaban dooni waana ka toobad keenay waxa uga tashkiilinaya markaas ciidamada macawisleyda inaan noqon doonno tashkiidkooda markaas wuxuu waayay in macawisley uun laga dhigayo kabacdina uun galguduud iyo meelahaas lagu qaban doono fikrad ahaanteyda aniga markaas waxba inaysan ahaynan waxba iga soo gelaynin ayaan ogaaday dibaana uga laabtay markaasna walaayada ayaan soo wacay waana ka toobad keenay inaan dib ugu laabtana lagama yaabo inta haddaan dhimanna waxaan dhihi lahay mataqaanaay walaayada ha u soo dhawaadaano hanaa gacmo furanna ha ku soo dhawaadaan magacaygu ah yaasiin ibraahim axmed ku dhashay galcad da-deedu ay tahay labaatan iyo laba sano jir ah ka yimid muqdisho cayeertooda gaari muqdisho ka soo waday masegawaay cayeertooda odayaal keenay qalad ku galay meeshaas meeshaas in qalad ku jiro hadduu ereyana fikradiisa uga dhammaaday walaayada islaamigana aan maanta agteeda joogo oo xayeertooda ergadeeda soo gaartay haddii waa la koobid mahayo oon ka tooba keenayo maanta
odayaasha aad waday maxay ahayd shaqadoodu shaqadooda waxay ahayd inay xayaatooda ay dad kiciyaan oo isla meesha jooga ay ay ay ay goobaabiyaan ma noolo way dhinteen waana i qaldeen lacag yar oo sideetan doolar oo ah ay igu sireen alxamdulilah shukri maantana waa ka tooba keen dagaalka masagawey markuu dhacaayay alxamdulilah shukri hadda anigana waxay ma gaarsiin iyaguna meeshay ku dhammaadeen ugu dambeyntii xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kuruur u jeediyey murtad xasan gurgurta xilli khilaaf uu ka dhexi jiro murtadiinta xaarta abdiqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya murtad cabdi samatar oo ka mid ah xildhibaanada murtadiinta ayaa xasan gurgurta oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay mid aan fulinayn waxa uu afka ka sheegayo uuna ku holan yahay dhaqamada uu isagu ka digayo waxa uu tusaale usoo qaatay in murtad xasan gurgurta xubnaha kooxdiisa uga digo isagana uu kaga horeeyo arrinkaasi waa kan maruu arrimahaasi ka waramayey
madaxweynuhu markuu joogo magaalada jimcaha intiisa badan isagaa masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha soomaad garan markaa tilmaan baan ka soo qaaday musuqmaasuqa la daayay buu leeyahay musuqmaasuqa ma dhacayo waxaan ognahay raashinkii iyo saanadii ciidamada inay dad gaara lagu siiyey qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyay ciidamadii taasi waa kow ta labaadeen ognahay waxa weeyaan in maalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma mathilayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu uga xishoon laayahay inuu masaajidkii ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego markaa madaxweynaha waxaan ku odhan lahaa soomaalina hay ku leedahay ilaah baan kugu dhaarinaye masaajidka ciyaarta iyo ruwaayadda ka dhaaf ma ahan markii ugu horreysay oo muddooyinkan xasan gurgurta loo jeediyo eedeemo kulul oo kaga imaanaya dhanka kooxdiisa balse siyaasiyiin fara badan ayaa sidan oo kale u dhaleeceynaya madaxa kooxda hirdada soomaaliya waad mahadsantahay yaa xaaris walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan oo anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu